bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada haddii allah awooda raalli ka noqdo warka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ciidamada ammaanka ayaa toogasho ku dilay ruux doonayay in degmada yaaqashid ee gobolka banaadir uu ku aaso miino si bulshada deegaankaasi uu ugu dhibaateeyo ciidanka kumaandooska qaranka ee danab ayaa howlgal ay ka fuliyeen deegaanka leegleego ee ka tirsan gobolka shabeellada hoose waxa ay markaasi ku burburiyeen goobo argagixisadu halka ay ku lahaayeen guddoomiyaha gobolka banaadir ahana duqa magaalada muqdisho iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ayaa ka qayb galay munaasabada uu xilka kula wareegayay guddoomiyaha cusub ee degmada shiibis wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda goboleedka galmudug ayaa gaaray magaalada gaalkacyo si halkaasi kulamo ugula qaataan bulshada iyadoo looga qayb qaadanayo iyadoo markaasi ay kala hadlayaan bulshada deegaankaasi arrimo ay ka mid yihiin dhismaha golaha deegaanka maamulka degmada hodan ee gobolka banaadirna waxa uu olole isxilqaan nadaafadeed ah ka sameeyey cisbitaalka madiina oo ka mid ah gobaha danta guud ee loogu adeego bulshada
waxaan u baahan nahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
waa hagaag dhegaystayaal subax wanaagsan waa axad taariikhduna waxa ay ku beegan tahay lixda bisha sebtembar sannadda labada kun iyo labaatanka warkii oo faahfaahsan ciidamada ammaanka dowladda soomaaliya ayaa toogasho ku dilay ruux doonayey in degmada yaaqshid ee gobolkan banaadir uu ku aaso miino taasoo ujeedkiisu yahay in bulshada ku nool degmadaasi uu ku dhibaateeyo amine xuseen maxamed ayaa faahfaahinaysa warbixinta ciidamada ammaanka ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa toogasho ku dileen ruux miino ku aasayey wadada ay aada u isticmaalaan shacabka degan degmada yaaqshid ee gobolka banaadir iyo mas-uuliyiinta maamulka degmadaasi waxaana gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada yaaqshid cabdulaahi shiilow oo la hadlay radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya uu sheegay in ciidamada ammaanka ay toogteen ruuxii wada miinada halka laba kalena la socotay halkaasi ay ka baxsadeen xalay sagaal saac iyo barar abaaro waqti ay ku aadan tahay ayaa waxaan noo suuro gashay oo si gaara ciidamada ilaalada shacabkeena sugida u suuro gashay inay maxaan ku yidhaahdaa haleelaan saddex nin oo doonaysay inay miino ku aasaan waddo halbowlow ah maamulka degmada iyo ciidamada ay si fiican u isticmaalaan waxaa ilaahay nagu madhaystay ama noo suurageliyey mid ka mid a raggii nabadiidka oo xambaarsan miinooyinkii iyo rimuudkii in meesha uu ku dhinto laba ka mid a raggii kalena ay baxsadaan marka sidaasay wax u dhaceen waxaan marka marsiinaynaa brocesskii lagu yaqaanay haddii ay dhacdo dhacdo in la marsiiyo wax kale oo jira ma jiraan oo dhibaato ah waddo weyn oo ku taalla socbacaad gaar ahaan garoon weyn oo la dhihi jiray exterman aadan maxaan ku yidhahdaa saldhigga degmada yakshiid laakiin dhanka waaxda hooseed ama suqbacaad ah ayay rabeen inay ku aasaan si ay u beegsadaan mas-uuliyiinta iyo maamulka iyo saraakiisha isticmaasho waddadaas ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa wada howlgale ay ku baacsanayaan kooxaha nabaddiidka al-shabaab kuwaasi oo dhibaatooyin ku haya bulshada soomaaliyeed aamin xaaji xuseen maxamed raadiyaha telefishinka qaranka soomaaliya muqdisho
ciidamada kumaandooska qaranka ee danab ayaa howlgal ka fuliyey deegaanka leego ee gobolka shabeellada hoose halkaasi oo ay ku burburiyeen fariisimo cadowga uu ku lahaa deegaanka axmed cumar munye ayaa sii faahfaahinaya
ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan ururka afraad ee guutada lix iyo tobanaad ee kumaandoska danab ayaa howlgallo ka sameeyey deegaanka leega oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ciidanka kumaandoska danab ayaa intii ay ku guda jireen howlgalkaasi waxay gacanta ay kusoo dhigeen maleeshiyaad ka tirsan argagixisada al-shabaab xilli ay ku guda jireen dhagridda ummadda soomaaliyeed sidoo kale ciidanka kumaandoska ee danab ayaa waxay ka wadaan gobolka shabeellaha hoose howlgallo lagu baacsanaya argagixisada al-shabaab iyadoo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gobolka shabeellaha hoose ay ku qabqabteen maleeshiyaad dhowr ah iyadoo halkaasina lagu dilay maleeshiyaadka kooxda argagixisada al-shabaab uu maleegayay dhibaateynta dadka shacabka ah ee ku nool gobolkaasi
guddoomiyaha gobolka banaadir ahna aduqa magaalada muqdisho iyo mas-uuliyiin kale ayaa ka qayb galay munaasabad uu xilka kula wareegayay guddoomiyaha cusub ee dhowaan loo magacaabo degmada shiibis nuur siciid tahliil ayaa faahfaahinaya
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa goobjoog ka ahaa munaasabad uu xilka kula wareegayay gudoomiyaha cusub ee degmada shibis cali axmed cabdulle madasha ay xil wareejinta ka dhacaysay waxaa xaadir ahaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya guddoomiyaal degmo mas-uuliyiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada guddoomiyaha cusub ee degmada shibis cali axmed cabdulle waxa uu tilmaamay in maamulkiisa uu la imaan doono waxqabad muuqda waxaan ka codsanayaa shacabweynaha degmadan inay ila shaqeeyaan haddii eebbe idmo waxaan ballan qaadayaa inaan dardargelin doono oo aan ugu horreyn ka dhigin doono shaqada aan qaban doono arrimaha cadaaladda degmada cadaaladdu cadaaladdu waa shayga ugu muhiimsan ee institution kasta ama maamul kasta oo u baahan yahay in laga qabto haddii cadaaladdu hadaagsanaato wax kasta way noo fiicnaan doonaan bulsho kasta oo adduunyada hormartay waxa ay ku dadaaleen oo ay ka shaqeeyaan cadaaladda marka waxaan ka shaqayn doonaa in shacabka iyo maamulka degmada aan u cadaalad fano haddii ee beedmo xildhibaan naciime ibraahim yuusuf oo ka mid ah xildhibaanada golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maamulka cusub ee degmada shibis u rajeysay in uu ilaahay u fududeeyo mas-uuliyadda culus ee loo igmaday ilahi waxaan kaga baryaaya inuu ilaahay rabbi raxmaanka u sahlo u fududeeyo bulshada iyo shaqada iyo xilka culus ee loo dhiibay runtii waxaan kaloon jeclaan lahaa qof walba oo runtii hore usoo shaqeeyay iyo ululka dhalinyarada haweenka qof walba inuu garab istaago maadaama uu yahay qof maarata dhalinyaro oo firfircoon dabcan maarata go-aamadiisa iyo talooyinkiisana wuu la imaanayaa laakiin waxaan rajeynayaa inaa qof walba si dhow ula shaqeeya haddii ilaahay yiraahdo
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa ugu baaqay bulshada reer shibis in ay la shaqeeyaan maamulka degmada sidoo kale duqa magaalada muqdisho ayaa ka hadlay mashaariicda ka socota caasimadda
waa ku kalsoonahay anigu ku kalsoonaanta aan ku kalsoonahay ayaana keentay in loo soo magacaabo guddoomiyaha degmada shibis waxaan reer shibis ka codsanayaa inay iyaguna kalsoonidooda siiyaan kadibna wixii uu la yimaado kula xisaabtamaan la dallacsiiyo haddii uu haddii uu mutaysto la soo dacweeyo haddii uu mutaysto laakiin in si buuxda loola shaqeeyo sida aad og tihiin magaalada muqdisho waxaa ku socda dibudhisaa ku socda goobaha burburay oo waddooyinka ay ka mid yihiin goobaha xarumaha dowla dowladda oo ay ka mid tahay yacni xarumaha degmooyinka degmadan waa degmo leh dhismo dabaq ah waxaan dhagac dhigay sanadkii laba kun sagaaliyo toban ayaan dhagax dhigay waxaana xariga ka jirnay laba kun iyo labaatanka bilicda gurigaas bilicda leh oo dabaqa ah oo wanaagsan oo hool intaan ku filan qaada ayayna leedahay waxaa kaloon dhisi doonaa wadooyinka ay ka mid tahay waddada qaybisa boondheere iyo shibis biidni illahi alkariim waddadaas waxay kasoo bilaabataa jubba waxayna ku tagtaa waddada warshadaha waa suuragal in hal mar la wada dhisi waayo dheer ahaan laakiin waxaan rajaynaynaa qayb weyn oo mataqaanaa baaxad leh binic leh oo reer shibis oo dhan hore u dhaafta inaan ku bilaabi doonaan rajaynayna insha allah nuur siciid taaliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
wasiiraho iyo xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka galmudug ayaa si ayaa waxa ay gaareen magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka midugsi halkaasi ay kulamo ugula qaataan bulshada deegaanka cabdirasaaq maxamed axmed ayaa warbixinta ka soo diray gaalkacyo
xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug oo safar dhulka uga soo babaxay magaalada dhuusmareeb ee caasimada galmudug ayaa shilay gelinkii dambe soo gaaray magaalada gaalkacyo waxaana duleedka magaalada kusoo dhaweeyay xildhibaano mas-uuliyiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada reer gaalkacyo xildhibaanadan iyo wasiiradan ayaa safarkooda ku tilmaamay inuu qeyb ka yahay qorshaha ukuurgelidda xaaladaha baahiyada bulshada iyo ka warreynta bulshada reer galmudug iyo sidii talooyin ay uga dhagaysan lahaayeen iyagoo inta ay ku sugan yihiin magaalada gaalkacyana sheegay inay kulamo la qaadan doonaan qeybaha kala duwan ee bulshada gaalkacyo duqa degmada gaalkacyo xirsi yuusuf barre iyo xildhibaan maxamed xuseen tahliil iyo qaar ka mid a waxgaradka deegaanka ayaana kusoo dhaweeyay wafdigani magaalada gaalkacyo
waxaan leenahay xildhibaanada iyo wasiirada nooga yimid caasimadii galmudug soo dhowaada waa magaaladiinni weeye waa deegaankiinni weeye cidna marti uguma ay hidin aad iyo aad baan maaragtay ugu faraxsanahay aadna soo gaartaan oo aad soo indhaindhaysaan deegaanka iyo waxaa ka jira
halkan maanta waxaan ku soo dhowaynaynaa xildhibaanada dowlad goboleedka galmudug oo ka yimid caasimadda dhuusamareeb dowlad goboleedka galmudug caasimadda ka yimid wasiirada xooghayaha dhammaan waxaan leenaha walaalayaal soo dhowaada waa deegaankiinni waa dalkiinni waa dadka aad matalayseen sida sharafta iyo karaamada laydiin soo dhoweeya waa u jeedaan waa jacayl iyo kalsooni laydiin qabo weeye waxaan leenaha walaalayaal soo dhowaada
aad iyo aad baan ugu faraxsannahay sharaf ayay noo tahay inaan ku soo dhoweyno gaalkacyo waa dadkiinni waa dalkiinni waa magaaladiinni soo dhowaada soo dhowaada xildhibaan axmed cabdirasaaq khamsa ayaa mas-uuliyiinta iyo shacabka soo dhoweeyey uga mahad celiyey muddada ay u taagnaayeen soo dhowayntooda waxauna tilmaamay inay astaan u tahay fahamka dowladnimo ee reer gaalkacyo dhanka kale xildhibaan khamsa ayaa baaqu diray beelo walaalaha oo wada degan deegaanada qalanqalle iyo xanan buure kuwa oo colaadii muddooyinkii u dhex dambaysay ka dhex oognayd waxauna ku baaqay in la joojiyo colaadahaasi si gooniya ugu hambaleynayaa gaalkacyo oo ah caasimadda labaad ee dowlad goboleedka galmudug ahna caasimadda gobolka mudug iyo dadka ku nool ee aadka u jecel dowladnimada iyo sidii quruxda badan leenoola soo dhoweeyey waxaan leenaha markii ugu horreeyo nimaane maaha markii ugu horreysoo nimaane maaha waa markii labaad qaarkeedna markii saddexaad iyo markii afaraad ay u tahay qaarna waxay u tahay deegaan doorashadii laga soo doortay dhammaantiin waxaan ku faraxsannahay soo dhoweynta quruxda badanana lagu soo dhoweeyey waxaan leenahay walaalahayna mahadsanadiin sida quruxda badan aad noo soo dhoweyseen waxaan rabaa halkaa inaan ka diro baaq oo aan u diraayo beelaha walaalaha ah ee ku diriraya galmudug oo aan u diraayo baaq aan leeyahay dagaal wiil kuma dhasho wiil baa ku dhinta oo aan leenahay haddii aan nahay galmudug xildhibaanadeedii iyo wasiiradeedii anigoo afkooda ku hadlaayo aan ugu diraayo halkan baaq inay halkaas ku ekeeyaan colaadda waxaan rajaynayaa insha allah haddii ilaahay in waxgaradku ku bixi doono iyo maamulka
cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo
maamulka degmada hodan ee gobolka banaadir ayaa olole isxilqaan nadaafadeedaha ka sameeyey cusbitaalka madiina ee magaalada muqdisho oo ka mid a goobaha danta guud ee lagu adeego bulshada cabduqaadir cali axmed ayaa sii ambaqaadaya faahfaahinta howlwadana isugu jiray qaar ka mid a haweenka degmada hodan ee gobolka banaadir ee warkacayay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ayaa maanta ololaha isxilqaan ka sameeyey cisbitaalka madiina oo ka mid ah goobaha danta guud islamarkaana laga bilaabay ololaha isxilqaan oo lagu talagalay inay ka qayb qaataan dhammaan degmooyinkii qaybaha kala duwan ee bulshada caasimadda gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada hodan cabdikaafi yuusuf nuur ayaa sheegay in ka maamul ahaan iyo bulsho ahaan ee degmada hodan diyaar u tahay ka qayb qaadashada nadaafadda iyo bilic soo celinta isbitaalka maadaama ololahan ay dowladdu ku tijaabisay goobo kale oo haatan ka mid ah kuwa ugu bilicsan caasimadda
maanta waxaan si iskaa wax u qabso isxilqaan ah uga shaqaynaynaa isbitaal madiina waxaan ka shaqaynaynaa nadaafaddii iyo bilic soo celintii sidaan ogsoonnahay isbitaal madiina waa goob dan guud ah oo ummadda soomaaliyeed ay ka dhexayso marka hore waxaa lagu dhisay iskaa wax u qabso maantana waxaan ku hagaajinaynaa isxilqaan madaalayaasha degmada hodan aad aa ugu mahadcelinayaa guddoomiyaha degmada sidoo kale amarkeena soo siiyey inaan halkaan ku soo aadno ah codsiga nooga yimid isbitaal madiino mar walibana waxaan u taagannahay inaan ka shaqayno isxilqaan uga shaqeyno goobaha danta guud sida laamiyada isbitaalaadka danta guud iskuulaadka danta guud meel walba danta guud insha allahu tacaala waxaan uga shaqeyn doonaa isxilqaan
agaasimaha guud ee isbitaalka madiina doctor haashim maxamed faarax ayaa uga mahadceliyey sida bulshada degmada hodan ay ugu soo diyaargaroobeen hawshan ka mid ah danta guud waxaana sidoo kale ugu baaqay dhammaan degmooyinka gobolka banaadir inay ka qayb qaataan ololaha lagu soo celinayo nadaafadda iyo bilicda cisbitaalka waxaan rabay in halkaan mahadcelin aad iyo aad aan la soo koobi karin inta ugu soo jeediyo maamulka degmada hodan oo ugu horeeyo guddoomiyaha degmada ku-xigeenkiisna inta la taagan waa mahadcelin ka bacdi waxaan rabay inaan fariin u diro degmooyinka kale inay ku daysadaan isxilqaankan ay hormuud u yihiin degmada hodan iyo degmada wadajir marka waan nii mahadcelinaa insha allah waa kun iyo kow jeer
abdiqaadir shacab warbaahinta qaranka muqdisho
magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bariha ayaa lagu qabtay munaasabad oo markaasi xilka ku kala wareegayeen ama uu xilka kula wareegayay guddoomiyaha iyo sidoo kale xeraalyaha cusub ee maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida bashiir cumar cali ayaa warbixinta ka soo diray boosaaso munaasabadan ayaa waxaa xilalka kula kala wareegayay guddoomiyaha cusub iyo guddoomiyihii hore ee maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus ee gobolada bari sanaag karkaar iyo gardafuo ee maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland iyo sidoo kale xeralaalyaha cusub iyo xeralaalihii hore ee maxkamadan xil wareejintan oo lagu qabtay magaalada boosaaso ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xeralaalyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus gaashaanle sare maxamuud faarax maxamed iyo gaashaanle kaynadiid cabdicasiis axmed oo wakiil ka ah guddoonka sare ee maxkamadda kana mid a garsoorayaasha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida garsoorayaal iyo saraakiil kale ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay guddoomiyihii hore ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ee gobolada bari sanaag karkaar gardafuuh gaashaanle dhexe cabdirashiid salebaan caabi iyo guddoomiyaha cusub gaashaanle ibraahim bile maxamed waxaa halkan ka dhacay xil wareejin aad iyo aad qiimo u leh kalsooni leh si sharciya wax la yskugu wareejiyey aniguna haddaan ahaa guddoomiyihii hore waxaan xilkii ku wareejiyey guddoomiyaha cusub xeelaalintiina waa ku wareejisay xeelaalintaan bal kulley annagu intii aanu tamarta ilaahay waanu shaqaynaynay
waanu la wareegnay xilkaas waxaanuna ilaaha aan magaranaysaa macsuumka u nahay aanu ka codsanaynaa oo ka baryaynaa in ilaahay nagu asturo oo nagu nabadgeliyo kuwii nagu wareejiyey soo shaqeeyeyna dee taariikhda unbaa sheegi doonta marxaladaha ay ku shaqaynayeen ma garanaysaa shaqadan ay hayeen waxyaabaha ku gadaaman oo ay kaga soo baxeen ad adayg iyo tala saarasho alle ugu dambayn waxaa halkaas ka hadlay oo dardaaran iyo dhiirigelin ka soo jeediyey xelelaalyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sidaa iyo dembiyada culus maxamuud faarax maxamed iyo gaashaanle kaynadiid cabdicasiis axmed raggii horay u hayeyna waad ku mahadsan tihiin muddadii aad soo shaqaynayseen oo soo hayseen xilka culus ee laydinku aaminay idinka oo uga soo baxay si wanaagsan oo hufnaan leh kuwa cusub oo xeerilaalyaha cusub iyo guddoomiyaha cusub iyo garsoorayaashiisa iyo maanta hareeraha inna ka fadhiyana waxaannu ku dardaarmayn oo kula dardaarmaynaa in ay iyaguna waajibaadkooda dastuuriga ee qaynuuniga ah inay si sharciga u gutaan sidaasi si la mid ah idinna aan u rajaynayo in isbeddel ballaaran lidinkugu imaado hadduu ilaahayadmo
bashiir cumar cali warbaahinta qaranka soomaaliya boosaaso
halkaa warkaa kala socotaan dhegaystayaal waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya akhbaraadka gudaha ayaad dhegaysanayseen markaana qodobka warka dibadda dhowr doonyood ayaa ku degatay haro ku taalla gobolka texas ee dalka maraykanka halkaa oo lagu soo warramayo in uu ka socday dabaaldeg olole markaasi lagu taageerayo madaxweynaha dalka maraykanka donald trump mas-uuliyiintu waxa ay sheegeen in mawjadaha iyo kacsanaanta haradu ay markaasi u sabab tahay in ay dhowr doonyood oo kusii jeeday harada lake travis ee u dhow caasimadda gobolka austin ay markaa qallimaan sawiro laga soo qaaday ayaa muujinaya doomo wata calanka ololaha trump oo ka dhaqaaqaya afaafka haradaasi wararka ayaa sheegaya in dadkii saarnaa laga badbaadiyey biyaha aysanan jirin markaa haatan cid wax ku noqotay addoomaha ku degay biyaha dabaaldegani oo loogu magacdaray lake travis trump port bred ayaa markaasi laga abaabulay facebooka in ka badan laba kun iyo lix boqol oo qof ayaa isku calaamadiyey in ay ka qayb qaataan ololahaasi baadhitaan ayaa laga bilaabay dhacdadaasi mana jiraan ilaa haatan waxaa caddaynaya oo ku saabsan in falkaasi uu u dhacay si ulakaca ayay tiri afhayeen u hadashay xafiiska kambaniga lagu magacaabo travis county oo lagu magacaabo haatan shariif christine dark waxaan ka jawaabaynaa wicitaano badan oo markaasi doomaha dhibaataysan nooga imaanayay dhowr mid waa mid ka mid ahna waa ay degtay ayay tiri iyadoo markaasi intaa kusii dartay doonyo aad u tiro badan ayaa maanta joogay harada markii ay dhammaantood bilaabeen in ay hal mar wada socdaan ayay abuurantay arrinta ku saabsan in doomaha qaar ay degaan dhacdadu waxa ay dhacday abbaare labayo tobankii oo markaasi duhurnimo sabtidii asbuucan dhammaadka maalinta shaqaalaha maraykanka wasaaradda ayaana waxay sheegtay in doomaha laga codsaday in ay markaasi ku kaxeeyaan lix iyo toban kilomitir saacaddiiba dhegaystayaal warkaa subaxnimada aad kala socoteen redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa intaasi ku idil aad baad nagu mahadsantihiin dhegaysiga warka ciddii uu sagay waxay dib ugala socon kartaa mar kale websayte-ka raadiyaha ee redio muqdisho dotnet
waxaad dhegaysanayseen warkii caalamka waxaa akhrinayay saaxiibkay axmed cali kaahiye halkaad kala socoteenna waa redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waxaa idinku soo baqan gabayga halkudhigiisa uu yahay duub duub u wada liqa